حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي حدثنا بشر بن بكر حدثنا ابن جابر حدثني ابو عبد السلام عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها فقال قائل ومن قله نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت
يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صدق من بلاد المسلمين تسربوا يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صدق من بلاد المسلمين تسربوا دسوا لكم أفكارهم دسوا لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعبون يدعونكم أن تفجروا وتقارفوا وتحوبوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجاربوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا وأخذتم بمبادئ bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan meel weliba oo aad joogtaan ku soo dhowaada xalqadii kow iyo tobanaad ee barnaamijka muslimiinta iyo mowqifka uga aadan cowlamada kaasoo ah barnaamij toddobaadlaha oo aan ku falanqayno sida reer galbeedka saliibiga ah ku qabsaday dunida hababka loo maray ujeeddooyinka uu xambaarsan yahay duulaanka dhinacyada kala duwan ka socda oo ay kula wareegeen dunida iyo sida ummadda muslimka ah uga gaashaaman karto dhagaraha cadowgeeda gaar ahaan dabinnada ay maleegayaan yahuudda iyo nasaarada ee ku wajahan bulshada muslimka ah ee ku nool caalamka islaamka barnaamijka waxaan idinla socodsiinaya anigoo mucaad ah waxaa igala qaybgeli doona qaar ka mid ah aqoon-yahanka iyo culammada soomaaliyeed waa mar kale iyo barnaamijka الكافرون هم إن شرقوا أو غربوا الكره للإسلام فيهم ملة تترسب الكره للإسلام فيهم ملة تترسب ملة تترسب ملة تترسب ملة sida aad la socotaanba waxaan xalqadeennii ugu dambaysay ku faaqidnay dhinac muhiima oo ka mid ah kay dadka ay la soo bixi karaan muslimiinta si ay u wajahaan cowlamada maanta ku habsatay dunida iyo sida ay ku soo ceshan karaan sharaftii iyo haybaddii ay ku lahaayeen caalamka iyo hoggaamintii dunida ay majaraha u hayeen qarniyo badan haddaba xalqadeennaantan ah waxaan kaga hadli doonnaa waa maxay aaladaha ay haystaan reer galbeedka ay ku maamulaan cowlamada ay ku qabsadeen dunida maxayse tahay xaaladda ay iminka ku sugan yihiin maxaase ka dhab ah ilbaxnimada ay ku andacoonayaan inay gaareen
يا ألف مليون تعد خسيتم إن تغلبوا كوثاء سيل أنتم إن تقهروا أو تغشوا reer galbeed waxaan ula jeednaa saliibiyiinta macatableeda ah ee ku nool yurub iyo ameerika waxaana marka aan magacaas ku gaaryeelayno meesha ka baxaya dowladaha kale ee gaalada ama mushrikiinta ah sida shiinaha hindiya iyo wixii la midka ah sababta aan reer galbeedka oo keliya diiradda u saarayno ayaa ah in marka la eego taariikhda ay reer galbeedku yihiin kuwa ugu badan ee loolannada ugu adag kala dhexeeya muslimiinta tan iyo markii islaamku soo hanaqaaday loolan ballaaran oo isugu jiray mid milatari mid siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid aqoon ayaa ka dhexeeyey muslimiinta iyo reer galbeedka muddo qarniyo ah ilaa markii dambe ay ka faa'iidaysteen dacfigii iyo taagdarradii ku habsaday muslimiinta sidaasna kula wareegeen hogaaminta dunida kuna dadaaleen inay kobciyaan awooddooda maadiga ah intii ay muslimiintu dhexdooda isku mashquulsanaayeen fidnooyinka dagaalada sokeeyana dhex muquuranayeen ama wakhtiga ay isaga luminayeen mataahaadka iyo maalaayacniga kooxaha inxiraafay ee islaamku ku soo kordhiyey wax ka baxsan waxyaabihii uu dalbanayay sida uu tibaaxayo sheekh eyman addawaahiri لقد هزمنا العدو الكافر لسببين رئيسيين الأول هو تفوقه علينا في السلاح والثاني هو الفساد السياسي الذي أفسد حياة المسلمين أما تفوقه علينا في السلاح فلأنه سبقنا سبقا شاسعا في العلوم الطبيعية التي تخلفنا فيها لأن المسلمين على مدى قرون شغلوا عقولهم بأغلوطات علم الكلام وشطحات التصوف المنحرف فانصرفوا عما أمرهم دينهم به من التفكر في مخلوقات الله وعمارة الأرض وانشغلوا بما نهاهم عنه من الجدال والتفكر فيما لم يخلقوا لأجله ويكفي فقط النظر في كتاب طبقات الأولياء لعبد الوهاب الشعراني الذي كان من كبار علماء عصره لترى لأي حد انحدر التصوف المنحرف بعقول المسلمين في هذا الكتاب وغيره من كتبه يدعو الشعراني صراحة إلى الاعتقاد بولاية طائفة من المجانين والفسقة والشواذ والإباحيين بل والمجاهرين بالكفر الصريح ويدعو إلى عدم اعتراض المريد على شيخه مهما رأى منه من خروج على الدين والعقل والآداب ويسوق قصصا وحكايات يعف القلم واللسان عن ذكرها ومن مساخره المبكية ما حكاه عن عبد الله المجذوب الذي وصفه بأنه كان من الراسخين وكان كثير الكشف وكان عمله صحن الحشيش وبيعه وعد من كراماته أن من يشتري منه الحشيش يتوب منه ولا يعود إليه فعد تجارة الحشيش من أفعال الأولياء إن أمة تقدس تجار الحشيش لا بد أن تنهزم يقول الحق سبحانه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وكان ينهى عن التشنيع على الفلاسفة وتنقيصهم وينفر ممن يذمهم ويقول هؤلاء عقلاء وهكذا جمع بين الانحرافين تعظيم علم الكلام وخرافات التصوف المنحرف فهذان الانحرافان شغلا عقول المسلمين عن التفكر في مخلوقات الله يقول الحق سبحانه قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة فعلم الكلام القائم على قواعد الفلسفة اليونانية التي حطمها العلم الحديث أنهك عقول العلماء في أغلوطات لا تصنع طلقة ولا تنتج مدفعا ولا تسير سفينة والتصوف المنحرف غيبهم عن الدنيا ومنعهم من إنكار المنكر وزين لهم ولاية الفساق والمنحرفين بل والمجاهرين بالكفر الصريح فسلبهم تعظيم الأوامر والنواهي والتحاكم للشريعة والولاية للمؤمنين والبراءة من الكافرين ولذلك يسهل على من تورط في التصوف المنحرف أن يقبل بحكم الحاكم المرتد الفاسق المبدل للشريعة طالما أن المشايخ يرضون عنه بل وربما عده من أولياء الله ويسهل عليه أيضا أن يرضى بمن يتعاون مع الكفار على احتلال ديار المسلمين طالما أن المشايخ يرضون عنه ولذلك يصرح الأمريكان بوجوب تأييد الفرق الصوفية المنحرفة فقد أكد معها دوراند على ذلك فجاء في كتاب بناء شبكات إسلامية معتدلة أن الشركاء المحتملين للولايات المتحدة والغرب يقعون ضمن ثلاث فئات العلمانيين والمسلمين التحرريين والتقليديين المعتدلين بما فيهم الصوفية ويعتبرهم كتاب الإسلام المدني الديمقراطي من الحداثيين الذين يجب دعمهم وتقوية مكانتهم ويتضح ذلك بجلاء في دعم الأمريكان والغرب والإثيوبيين لجماعات الصوفية في الصومال الذين يحاربون المجاهدين في صفوف التحالف الصليبي وكذلك تؤكد دار الإفتاء المصرية السيسية الصهيو أمريكية على ضرورة دعم التيارات الصوفية في الصومال في مواجهة مجاهدي حركة شباب المجاهدين وفي الوقت الذي كانت عقول علماء المسلمين غارقة في جدل أغاليط الكلام وشطحات التصوف المنحرف كانت أوروبا قد بدأت تستيقظ وتعد العدة لمحاربة المسلمين awoodda ugu weyn oo ay maanta ku faanaan kuna tashtaan reer galbeedku waa awoodda maadiga ah iyo horumarka ay ka sameeyeen dhankaasi gaar ahaan cilmiga maadiga iyo midka tiknolojiyadda waana dad lagu yaqaano inay u dhabar adeegaan sidoo kalena joogteeyaan hirgelinta mabaadi'dooda baadilka ah waana midda u suuro gelisay inay horumar ka gaaraan xagga dhaqaalaha iyo samaynta hubka wax gumaada iyo inay ku hamiyaan qabsashada adduunka oo dhan iyagoo sidaasa haddana reer galbeedku waxa ay la nool yihiin sidaba aan horey u soo tilmaamnay diin la'aan cilmaaniyad ama laadiiniyo fasaad xagga akhlaaqda iyo ruuxda ah fawdo xagga jinsiga ah ibaaxiyo xaddhaaf ah faladembiyeedyo fara badan dhulka oo la fasaadiyo la dagaalanka shareecada raxmaanka khamri iyo maandooriye iyo gumaysiga bulshooyinka waxaa u horseeday dhammaan cudurradaas aan soo sheegnay waa mabda'a halista oo ay qaateen kaas oo ah sanamka ugu weyn ee maanta lagu caabudo dunida iyo daaquudka ay maanta saliibiyiintu downayaan inay ka hirgeliyaan guud ahaan caalamka waana shar dad badan oo muslimiin sheeganaya ay ku fitnoobeen haddaba muxuu yahay cudurkaasi cudurkaasna wax kale maahan oo waa waxa loo yaqaano dimuquraadiyadda haddaba dimuquraadiyaddu maxay tahay halkee ayaa laga keenay maxayse tahay ahdaafteeda iyo wadiiqooyinkeeda sheekh mukhtaar abuzubayr ayaa isdultaag ku samaynaya xaqiiqda dimuquraadiyadda iyo halka ay ka timid markeedii hore waxaad og tihiin ummad markay ku dhacdo hasiimo dowladnimadeeda ay lunto ee umam kale ay saytarayaan ummaddaas waxay noqonaysaa ummad tabaca oo dadka kale ku dayata muslimiinta markaa waxaa ku dhacay reer galbeedku markii ay caalam islaami qabsadeen xadaaradoodii iyo dimuqraadiyadoodiina ay nashriyeen dad mucaasiriina intooda badan waxaa ku dhacay imbihaar ama inay la dhacaan xadaaradaa reer galbeedka ay ku dagsoomaan waxay akhriyeen oo ay akhristeen haqaafadii reer galbeedka iyo mabaadidoodii iyo falsafadoodii tii waxay keentay markaa inay ku ta'afuraan oo mabaadidii munxarifkaa ay soo naqliyaan oo islaamka ay usoo guuriyaan waxaad ogtihiin waxaa ka dhacay reer galbeedka wixii la odhan jiray athawra alfaransiya qarnigii siddeed iyo tobnaad ee taariikhda miilaadiga dabayaaqadiisii ayaa waxa dhacay waxay ugu yeedhaan kacaankii faransiiska kacaankaas waxa aasaas u ahaa yurub waxaa ka talin jiray niman boqoraa nimankaa boqorradii waxay adeegsan jireen nimanka baadariyada markaa waxaa jiray ninka baadariga wuxuu u fadwoon jiray dadka uu odhan jiray ninkan boqorkaa waa xukunkii ilaahay ilaahay baa idiin dooray haddaa ka hor timaadaan waxaad noqonaysaan dad xukunkii ilaahay diiday tii markaa waxay keentay dadku inay u hoggaansamaan boqorradii iyo dulmigoodii iyo cadaadiskoodii akhiiran wixii waxay socdaanba cadaadisku wuxuu gaadhay heer aan la taxamuli karin oo ay la dagaalamaan xitaa aqoontii iyo horumarkii iyo wax walba tii markaa waxay keentay dadkii inay ku kacaan oo halkudhegii ay odhan jireen nimanka faransiiska ishnaqu aakhira melik biamcaa'i aakhiri qisiis yacni boqorka u dambeeya boqorrada waxaad ku ciijisaan ama aad ku deldashaan mindhicrada baadariga u dambeeya yacni labadoodaba israaciya nimankan weyna ina dhibeena labadaba ha la israaciyo sawradaas ayaa aasaas u ahayd waxaa maanta loogu yeedho addimuqraatiya dhanka kale caalamka reerbariga yurub waxaa ka jira iyadana wixii la odhan jiray shuuciyadda shuuciyadduna waxaa aasaas u ahaa ama halkudheg u ahaa diinta waxaa la yidhaahdaa inay tahay afyuun shucuub wax umamka lagu takhdiiriyay wax jira inaanay hayn shuuciyaddina dhan bay diintii kala dagaalantay nimankii raasmaaliyaddii iyo reer galbeedkiina dhan bay kala dagaalameen oo iyaguna waxay yidhaahdeen laa siyaasata fi ddiin walaa diina fi siyaasa siyaasadda haba yaraatay wax diina cilaaqa lama laha marka waxaa la rabaa baadariyadu inay ku ekaadaan kanaa'iskooda halkaa markaa waxaa ka dhashay waxaa maanta loogu yeedha alcalmaaniya ama nidaamka siyaasiga ee calmaaniga oo ah diin la'aan in haba yaraatee xukunka iyo maamulka wax diina aan loo eegin taas ayaa markaa xuduun ah andimada maanta ka jirta caalamka oo dimuqraadiyaddu ay ka mid tahay ay ka mid tahay qawaaniinta wadciga iyo dasaatiirta la dejinayo ay ka mid tahay waxay ugu yeedhaan alxuriyaad ama xurriyadda shakhsiga oo qof waliba wuxuu doonay inuu sameeyo dhaqanka foolxumada akhlaaq xumada gaalnimada qof waliba xor wuxuu doonay inuu yahay arrimahaas ayaa ka dhashay taas markaa waxay soo gaadhay oo ay ku soo fuftay caalam alislaami dabcan in badan oo xukaamta murtadiinta ee caalam islaami u taliya sideeday u qaateenba laakiin dadka aan ka hadlayna waxa weeyaan dadkii islaamiyiinta ee abna'a saxwa alislaamiya ee ku baaqiyey xukunka islaamka in la soo celiyo iyaga laftooda ayaan arrinkii ka badbaadin arrimahaas markaa dhowr siyood bay u saameeyeen ugu horreyn waxay u saameeyeen arrinta la yidhaahdo wadci dasaatiir in distoor la dejiyo xarakaadka islaamiga way ku saamoobeen oo waxay ku baaqaan distoor islaamiga in la dejiyo haddii xisbi la sameeyo xisbigaa distoor in loo sameeyo waxyaalahaasina wax weyn waxyaalo ka soo galay dimuqraatiyadda xaggeeda allahna subxaana wa tacala wuxuu leeyay am lahum shurakaa sharacuu lahum min addiin yani ma waxay leeyihiin kuwani shurako alle subxaana watacaala khalqiga iyo amarka iyo talada la wadaaga oo u jidaynaya waxaanu alle subxaana watacaala farin ama amrin haddaba ma dhici kartaa in qof muslim sheeganaya uu xayeysiiyo ama mikrofoon u noqdo mabda'aasi qurunka ah ee uu sheekhu ka soo sheekeeyey maxayse tahay marmarsiyada ay wataan kuwa aqoon-yahanada isku sheegaya ee difaacaya dimuqraadiyadda dadkana ku qancinaya in la qaato mabda'aas laguna daydo reer galbeedka saliibiga ah su-aashaas oo faahfaahsan waxaan hordhignaa sheekh cabdililaah nimankan maanta cilmaaniyada u sacyiyaya iyo dimuqraadiyada u sacyiyaya ee diintooda ka tegey ee mimbarada la taagan ama fagaarayaasha la taagan ina diintii laga tegey lagu dhaqmi karan wax laga tegay ay tahay in la dhaafay wakhtigii jizyada la qaadi jiray iyo wixii lamida ku hadlaya horta kuwa waxaan leenahay waa niman shaacirkii muslimka uu sheegay waa niman diin ka maran akhlaaq ka maran dadnimo ka maran damiir ka maran wax u dhaqanba ayna jirinba waa niman la soo rabaystay oo gaala soo rabaysatay oo say doonaysay ay heerkay rabtay ay gaadhsiisay oo iyo iska soo horraysiisay waa horseedkii duulaanka gaalada iyagaa muqadimadaba taagan kuwa iyaga ah marka waxaa weeye mar horey gaaloobeen oo nawaaqidii tobanka ahayd ee laysku raacsanaa iyo nawaaqidii kaleo dhan bay ku jiraan tashriici bay dhigayaan oo sharciga ilahay sharci ahayn bay sharci ka dhiganayaan waxay la coloobayaan wixii ilahay nebiga usoo dhiibay iyo diintiisay la coloobayaan wixii diinta lagaga baxayo nawaaqidii oo dhan diintii ma baranayaan laa yatacalamuuna walaa yucalimuun shaqaba kumala iyada naaqidayaan ku dhicin mudaaharat mushrikiina cala almuslimiin gaaladii bay safka la soo taagan yihiin oo qoriga la wadaan anigu naaqid u dhimanba ma garanayo kuwa iyagaa marka waxaan leenahay iyagu waxba horta maaha wax maaha waa buuqaas ama mikrofoonka gaaladu iska soo horraysiinayso gaalka weyn haddii madaxa la jebiyo iyaguna sida dooligu godadka ugu carara ayay dhuumanayaan beri la waaya ma la arki doono kuwaas iyagaaba dhuuman doona kii dil la qabsana waa la dilaya oo ridanima loo dilaya kii kalena markuu gaalkii ka weynaayo oo madaxa laga sharay arko uu toobad keeni haddii ilahay toobad u qoray marka kuwa iyaga wax jira maaha ummaddana wax uguma fadhiyaan ummaddana iyo dad moodin waxaa ka liitaan leeyahay anigu iyaga kuwa moodaya iyaga maarata qiyaado iyo doorashooyin iyo madaxweynenimo kuwaasaa madaxweynenimo isu soo sharaxaya sida kan la yidhaahdo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo waxaan uu ka hadlaya aad garanaysaa idaacadaha la taagnaa oo lahaa waqtigii maarata jisada la qaari jiray diinta waa la dhaafay iyo kiibaa maanta wuxuu soo taagaya inuu madaxweyne noqdo marka dadkanu waa dad sharcigii ilaahay sharci kale ku bedelay sida la og yahay waxaan in yar idin rabaa inaan tusaaleeyo maanta nimanka inoo fadhiya baarlamaanada caalam alislaami xamarta u dhow ka soo qaad sharcigan yaa sameeya sharcigan ay dhiqayaan ee kii ilahay ku doorsadeen yaa horta sameeya oo yaa keenoo soo dejiya waxaa soo dejiya qaar nasaaro noqday mar hore islaamkii ka tegey oo afkooda ka cadeeyey qaar luutiya qoomu luut shaqadiisii ku jiro niman iswada qaba naaga isqaba islaama diinta mar hore ka maydhay oo waaweyn oo caariyaad ah suufiyaal oo kuwii quburaha ku wareegi jiray ah diyaasbaroo lasoo farxumeeyey lasoo dhaqangidiyey dadka baarlamaanka ku fadhiya horta barfiiri dadka iyagaa adiga ninka muslimka ee soo inuu muslim yahay sheeganaya ragga iyaga qaanuunkay dejiyeen oo cuquusha nooca ee liidata ka soo baxay oo dhiiggaagi lagu xalaalaysanayo kuwaas waxay go'doomiyaan baa qaanuun iyo sharci ah cindahum distoor baa la yidhahdaa kaasaa waxaa la dhiiggaaga lagu bandhaya waa la dilayaa fikrada intaa iyo intaasay qaanuunka iyo intaa ku xukunta baa lagu leeyahay maalkaaga lagu bannaysanaya cirdigaaga lagu bannaysanaya waa waxay sameeyeen ardalu khalqillaah luutiyiin islaamo caariyaada suufiyaal quburiyiina kuwa diinta lagaga soo bedelay reer galbeed waxdi kala daran qaar nasaaranimada cadaystabood oo gaalada qarsanaynba kuwaasuu qaanuunka dejinaya maskaxdooda maskaxdooda urtay ka soo fulay ba adiga dhiiggaaga lagu banaysanaya oo laleeyahay ku dhaqan ninkii khilaafana waa la dilaya ninkii khilaafa xooliisa waa la qaadanaya ninkii khilaafa cirdigiisa waa lagu xadgudbaya kaasi waxaad isbarbar dhigtaa kitaabkii ilaahay iyo qaanuunka ilaahay soo dejiyey bal isbarbar dhig ayuhal muslim keebaa dooraansa adigu ilaahay caqli buu ku siiyeye bal labadan isu eeg wax laisbarbar dhigaa wax laisku doorsadaa afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allaahi xukman liqowmin yuuqinun baan leenahay war dadku waxaanay ku jiraan wax ka baxeen war waxayaan qaanuun loo qaadan war waxaa warkooda yaan la raaceen war gaalnimadaa laga hadho waxaad ogtahay nimankaas inay gaala yihin ilahnimo ay sheegteen baarlamaanka iyo nimanka xeerdejinta isku magacaabay iyagu waa gaalo war kama furna taas kan ku raacay qaanuunka u hogaansanele qaanuunka distoorka in lagu garsooraan rabaa maxkamad cadaalad baan rabaa maxkamadda in cadaalad ii fashaan rabaa kaasuna waa mushrik mushrik iyagu wax ka dhigtay waa ilaahay ilaah ka sokeeya weeyaan buu ka dhigtay marka ummadey ummadey waxba inoo baaqay waxba inooma harsanee in ilaahay malaha halaagiisa inuu maarata inugu soo dejiyo baa inoo dhimane aan isdaba qabanno waxayaan qaanuun loo qaadan war kitaabka ilaahay waman axsanu min allaahi xukman liqowmin yuuqinuun ayaa meesha ku taalleh war kitaabka ilaah u soo noqo sunnaha u soo noqo ilaahay saasaad if iyo aakhiraba ku badbaadaysaa insaan sharafle ku noqonaysaa waad addoonnimada ay ku addoonsanayaan dadka xuni liita kaga baxaysaa oo ilaahay addoon dhaba u noqonaysaa taana qoladaasna saasna odhan lahaa mabda'a dimuqraadiyadda oo ah midka keliya ee hadda reer galbeedku ku maamulaan dalalkooda kuna faradiyeeleen dowladaha dawaaqiidda ah ee ka jira caalamka islaamka sidoo kalena doonayaan inay ka hirgeliyaan guud ahaan dunida waxaa lagu tilmaamaa farac ka mid a cilmaaniyadda oo diinta ku koobaya goobaha cibaadada kana ilaalinaya siyaasadda iyo dowladnimada waana nidaam si buuxda u hareer marsan shareecada islaamka sida uu tibaaxayo sheekh xasan yacquub cali dimuqraadiyadda waxa ay shareecada islaam ka qabto waxaan ugu filan qowlkii allah subxaanahu wa tacaala oo ahaa in ilxukmu ila lilah xukun oo dhan waxaa iska leh allah subxaanahu wa tacaala laakiin dastuurka dimuqraadiyadda wuxuu qorayaa in xukunka alle keligiisu uusan lahayn oo ay leeyihiin dadka iyo baarlamanadooda wixii ay isku raacaan uu yahay xukun iyo xeer sidaas oo kale alle subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم dadka waxaad ku dhaqdaa nebi allow wixii allaah uu soo dejiyey oo qur-aanka ah ha raacin sida ay naftoodu jeceshahay dimuqraadiyaduna waa arrinkaa lidkiisa waxay qoraysaa in la raaco dadka waxa ay rabaan ama hawadooda kitaab qur-aankana uu noqdo wax la barakaysto siyaasadda iyo bulshada iyo hogaaminteedana waxa shuqulah uusan ku lahayn haddaba taasi haddii ay tahay dimuqraadiyadda iyo ahdaafteeda iyo kuwa ku aafoobay dhabbahaasi haddaba waa maxay nidaamka islaamiga ee xagga siyaasadda ama xukumka oo ay tahay in ummadda looga dhigo nidaam iyo dastuur taas oo laga yaabo in qaar badan oo muslimiinta ka mid ah aysan ka haysan fikir sax ah waxaan su-aashaas iyadana hordhignay al ustaad abu maxamed haddii aan u galno alxukmu alislaami muxuu yahay nidaamka islaamiga oo xagga xukumkii siyaasadda islaamku wuxuu leeyahay nidaam islaamiya oo ku aadan xagga siyaasadda iyo xagga xukumka waa nidaam ka duwan andimada siyaasiga ah ama ha noqoto midda dictaatoriga ah ama ha noqoto midda dimuqraatiga ah ama ayaloon min alwaani siyaasa ha noqoto wuu ka duwan yahay nidaamka xukumka islaamiga ah asalkiisu wuxuu ku dhisan yahay cibaado cibaadadaasoo ah inay waajib tahay in la sameeyo iqaamat alxukmi alislaami cinda alistidaaca marka la awoodo in la sameeyo xukum islaami ah adilo badan oo filkitaabi waasunna ayaa arrintaas xoojinaysa hal tusaale ayaan soo qaadanaynaa nebigeenna sala allahu caleyhi wasalam markuu ka haajiray min maka ila almadiina shaqooyinku qabtay waxaa ka mid ahaa inuu sameeyey xukumkii islaamiga ahaa oo ku dhisnaa cadaaladda iyo qisdiga nidaamka xukumka islaamiga ah wuu ka duwan yahay andimada kale wuxuu uga duwan yahay xagga hadafkiisa iyo xagga wasaaishiisa intaba uga duwan yahay haddaan dul marno maalan nidaamka xukumka islaamiga ah wuxuu ka bilowdaa muslimiintu inay soo doortaan weliyul amri inay doortaan khaliifa oo ku hogaansha diinta islaamka iyagoo usoo maraya ashuuraa ahlul xalli walcaqdi intay ka shuureeyaan inay doortaan weliyul amri ama weliyul amri oo markaas sii jiray inuu mid kale istiklaafo oo asaga hawsha u dhiibo markaa kadib beeca ayay galaan oo imaamkoodaas asamcu wataaca ayay la galayaan intuu macruufkii diinta ku taagan yahay imaamka marka wuxuu sameynayaa wuxuu samaysanayaa bidaana saalixa dad ohelo khayr ayuu isku xeerayaa kadib wuxuu fulinayaa axkaamtii shareecada islaamka asagoo shicaarkiisu yahay nuslixu ddiina waddunyaa dadkana wuxuu ku dhaqahayaa kitaabka ilaahi subxaanah watacaala oo dastuurka khaalidka oo dhammaystiran ah basharka o dhanna u suubado fii jamiici alasminati waalamkina marka khulaasadu xukumka islaamku midkaas weeyaan mujtamaciina racyadiina xuquuq buu siinayaa raacigiina asna xaq buu leeyahy mid kasta waajibaadna waa saaran yihiin xuquuqna wuu leeyahay nidaam dhammaystiran oo aan khiyaali ahayn adduunkana soo maamulay quruun madiida adduunka soo maamulay caalamkana nuurkiisu u gaaray weeyaan wuu ka duwan yahay andimadan kale oo ku dhisan manfacadda islaamku ma qabo xaakim isu soo sharaxaya oo isku soo sharaxaya inuu asagu hogaamiyo islaamku ma qabo wilaayaadka caamkaa dumar in loo dhiibo ma qabo islaamku ma qabo waxaan ahayn kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sala allahu caleyhi wasalam iyo wixii laga fahmay in muslimiinta cirdigooda iyo maalkooda iyo dhiigooda lagu dhaqo marka khulaasadu waxa weeyaan xukumka islaamiga ah waa in muslimiintu ay fahmaan ayna u fahmaan inuu yahay cibaado waajib qof kastoo muslima saaran aysanna dhici karin qofku muslimna waanahay waana awoodaa xukum islaamina kuma hoos jiro ma dhici karto marka inay waxaa warraa muslimiintu fahmaan abjadiyaadka xukumka islaamiga iyo ahdaaftiisa iyo wasaa-ishiisa saan loogu khaldinin xukum aan islaami ahayn amaba aanba loogu qaadaninba islaamka inuusan lahayn wax ku aadan xagga xukumka oo markaas haddee musiiba dhacayso waxaan noqonaynaa ku yidhi faslu diini can iddowla oo kala saaray dacmaa lilaahi lilaahi wamaa liqaysara liqaysar kuwaas ayaa noqonaynaa ciyaadan bilaah haddaba waxaa halkan inooga soo baxay in ilbaxnimada uu sheeganayo reer galbeedka ay tahay mid dhalanteed ah oo hoosta ka maran waxaana kaloo inoo caddaatay in nidaamka islaamiga uu yahay midka keliya ay waajibka tahay inuu ka taliyo caalamka islamarkaana muslim kasta ay waajib ku tahay inuu kaalintiisa ka qaato soo celinta dowladda islaamka yoolkeenuna noqdo khilaafa raashida calaa minhaaji nubuwa allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
waanzalnaa ilayka waxaan kuu soo dejinay alkitaab kitaabka qur-aanka bilxaqi xaaluu ku dhacan yahay oo waa run wax kalama wadiyo musadiqan xaalu yahay mid rumeeya limaa bayna yadayh qur-aanka hortiisa wixii aada rumaynayo minal kitaabi kitaabkii ah minal kitaabi waxna kutubtii o dhana laga wada towreed injiil iyo zabuur iyo suxuf ibraahiima muusa waa muhaiminan xaa alowya ayaan sooda kuu soo dejinay musadiqan taasi ku cadfanta xagaas ku xiriiri calayhi calaa maa bayna yadayhi min alkitaabi yow ilaalina oo meeshan muhayminan ka cabaray meeshana qayim qayimku marka waa midka aqoonta iyo u taagan soo maha kitaabkaanu wax kasta ee kutubi alle xaggii ka yimid ee layidhaha xagga allow ka socdaa ayuu eega wixii kitaabka marka khilaafsanaada oo kitaabka qur-aanka ka soo horjeesa waa wax la taxriifiya alle xaggii wax ka yimid maha faaxkum baynahum dhexdooda xukun bimaa wixii ku xukun anzal allahu alla uu soo dejiye talooyinkooda ma lagu daramay walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum hawayaalkooda ha raacin camaa jaaaka wixii ku yimid adoo ka leexanays ama camaakii xaggii ha ka raacin jaaaka ku yimid oo min alxaqi xaqi ah faxkum baynahum dhexdooda xukun bimaa anzala allahu alla wuxuu soo dejiye ku xukun walaa tattabic hana raacin ahwaa'ahum dadka hawayaalkooda ha raacin camaa jaaaka camaakii xaggii ha ka raacin oo jaaaka ku yimid oo min alxaqi xaqi ah likullin markaas wuxuu alle likullin midkas jacalnaa waan u yeelnay minkum idinka xaaluu idinka mid yahay shircatan shareeca ayaan u yeelnay iyo minhaajan dhabbo oo talada meelo ay ku kala duwanaanaa jirta likullin mid kasta jacalnaa waan u yeelno minkum idinka xaalu idinka mid yahay shircata shareecaan u yeelna iyo waminhaajan wado dhegaystayaal intaas haddii aan kaga gudubno xaqiiqada ilbaxnimada uu ku faanayo reer galbeedka iyo fasaadka ay xambaarsan tahay iyo badiilka islaamiga ee aan haysanno iyo isdultaaggii aan ku samaynay xaqiiqada dowladda islaamiga ah haddaba maxay tahay astaamaha lagu yaqaanno ama lagu garto cowlamada ay rabaan reer galbeedka inay adduunka ku baahiyaan iyagoo isku dayaya inay adduunka ka dhigaan hal magaalo ama hal guri oo hal meel looga taliyo arrimahaas oo faah-faahsan waxaan kaga bogan doonnaa xalqadeenna soo socota insha allah
كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا وأخذتم بمبادئ تخزيكم وتعيب جروكم برقابكم مثل النعاج وغسلبوا مثل النعاج وغسلبوا فإذا انتهت أخلاقكم قاروكم وتغلبوا guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynay xalqadii kow iyo tobanaad ee barnaamijkeennii muslimiinta iyo mowqifka uga aadan cowlamada waxaa idinla socodsiinaya anigoo mucaad ah waxaa igala qayb qaatay marti kala duwan intaan ku kulmi doono xalqada xigta sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
مسلمون استعبروا مما يذاع ويكتب تخطيطهم أن يحتووا خيراتنا ويغسلوا فقفوا دفاعا عن بلادكم ولا تتهيبوا وتهيئوا للنازلات تؤزكم وتصوبوا لا تجنحوا لا تجنحوا عن دينكم فهو الصراط الأرحم الأرحم والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا